nabaddoon xasan axmed nuux quuli marka hore waanu kaaga mahad celinaynaa in aad waraysigan naga aqbashay kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iskale intaa kadib idaacadda furqaanna waa ku dhowahay waana mahadsantihiin shaqaalaheeda iyo dhammaan ummadda ka shaqaydaaba waa mahadsan yihiin adeer waxaad kamid tahay indhergaradka gobolka mudug dagaal baa ka dhacay gobolka gaar ahaana deegaanka camaaro askar ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa lagu laayay goobtii dagaalku ka dhacay si guud dagaalka sideebaad u arkaysaan si gaarase askartii la laayay ma ku faraxdeen mise waad ka naxdeen
bismillaah adeer waa run shalay dagaal ayaa ka dhacay meesha la yidhaahdo camaaro iyo soona bacadweyne dagaalkaasina wuxuu dhex maray ciidamada xarakatulshabaab almujaahidiin iyo ciidamada dowladda federaalka iyo galmudug iyo bias iyo bangaraaf wixii rabaanba ha loo kala sheegee ayuu dhex maray dagaalkaas marka meesha ka dhacay dhinac haddii laga fiirsho laba wejiyuu leeyahay labadiisa weji marka haddii lakala qaado dhinac haddii laga fiirsho horta meesha waxaa ku baaba-ay oo dhibaato badan kusoo gaarto ciidamadii dowladda noocay rabaan ba ha ahaadeen dadka meesha ku baaba-ay marka jinsi ahaan dad soomaaliyeed weeye inay dad soomaaliyeed ayagoo ah si macno daraa ku baaba-aan oo ay difaacaan washington oo ay difaacaan mabda'a gaalada oo aysan wax aysan shaqal ku lahayn oysan milkigeeda lahayn difaacaan oo ay ku baaba-aan oo gabdho soomaaliyeed ku rag waayaan oo ciyaal soomaaliyeed ku agoontoobo oo ayaguna ay maaragtay dhibaatadaas ku dhacdo dad kaloo soomaaliyeed oo muslimiinana ay dhibaato u geystaan oo dadka ay barakiciyaan wejigaas marka laga fiirsho ka soomaaliyeed ahaan waa maaragtay wax laga naxo aadna looga xumaado ayna ficnaa laheed inay maaragtay ay iska dhaafaan oo aysan barnaamijkaas gelin si kastaba ha u xumaadeene feker soomaalileeda hadday nimanku wadaan dadku waa un soomaali laakiin waxaa dhibaataa inay feker shisheeye wadaan feker maraykan wadaan feker reer galbeed wadaan waxa ay wadaan iyo waxa ay difaacayaan iyo waxa ay ku dhimanayaan aysan soomaaliya shaqo ku lahayn qof kasta oo soomaaliya oo caqli lih wuu ka naxsan yahay meesha ay ku baaba-ayaan weji waa wejigaas dhanka kale haddii laga fiirsho dee inkastoo soomaali la yahay soomaali dee waxaa dadka u asala diin oo dadku inay dad muslima ahaadaan awalan ayaa la rabaa mar haddii muslimnimadii marka laga tegey oo diinkii laga tegey oo saraakiishoodii si cad ay bannaanka ula taagan yihiin waxaan u soo duulnay inaan dadka muslimiinta seke aysan bixin oo seke laga qaadin ay si cad bannaanka ula taagan yihiin oo si cad markay igu yimaayaan ra'ayada tawxiidka gubayaan oo si cad markay igu yimaadiin dadka sunnadu ka muuqata xirxirayaan oo si cad markay igu yimaadiin ay maaragtay leeyihiin annaga waxaan la diriraynaa shareecada islaamka oysan qarsanayna inay le'daan oon mid ka harin oo gaadiidkooda meesha lagu qaato oo naftooda ku dhammaato oo gurigoodii war xun u yeero oysan wax wanaaga helinna dhankaas haddii laga fiirshana waa wax lagu farxo waa cadow ilaahayoo haray soomaaliba ha ahaadeene dee soomaalinimada iyo diinkana hadda diinkaa asalahoo weyn dadkan diinta islaamka inay ku dhaqmaana loo soo dejiyey inay iyada ku dhintaana la rabaa waxa liibaan adduunyai liibaan aakhire ku gaarayaan waa diinka marka markii labadan la isbarbar dhigo midda hore waxba maahan waxaa muhiimaddu tahay dadka muslimiinta iyo diinkooda iyo dalkooda iyo adduunyadooda iyo nabadgelyadooda iyo gabdhahooda cafiifaadka iyo sakadooda iyo inay rugni min arkaan islaam gutaan dadka ka hor imaanaya in laga difaaco in la laayaana asala ciddii laydayna waa ku ammaanaynaa waana ugu ducaynayna markii dhinacaa laga fiirshana ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug horey ma ula hadasheen oo ma tiraahdeen dagaalkan joojiya wax dana oo idinkugu jira lama arko soomaaliya shisheeyaa kusoo duulay cadaan iyo madooba leh oo maraykanku ugu horeeyo danihiisa inaad u oofisaan oo aad u dhimataan wax dana oo aakhiri adduunya idinkugu jira lama arke eh howlihina kala raacda adeer waa mahadsan tahay waa nidhi dadkana sidiisaba waxaa naga hadlinayaa nin baa yidhi ale wadnagu maxaa kaa rugrugsiinaya markaasuu yidhi waxaa iga rugrugsiinaya sambabaa wehelkeeya dadkaas qaraabo ayaa nahay markii dhalashada laga fiirsho kor baan ula hadalnay hoos baan ula hadalnay idaacadahan kala hadalnay shaybay shaqsiyan taleefon ugu dirnay inaysan dan soomaaliyeed difaaca inaan u sheegnay inay muslimnimadoodu meeshaas ku baaba'daan u sheegnay inay gabdho soomaaliyeed qaraabo yihiin barakicinayaan u sheegnay inay diinta islaamka duulaan ku yihiinaan u sheegnay inay adduunyo iyo aakhiraba ka khayr badan tahay inay dagaalkan ka baxaanaan u sheegnay oo islaamnimadoodii ku baaba'day oo adduunkoodii ku baaba'ay oo dakana ka qaadeen hor baan ugu sheegnay haddana waan u sheegaynaa soomaalidu waxay idhahdaa tagta daaya timaata qabaa la yidhi haddeeraan waxaan leenahay war maandhooyow dhalashahaan wiilashannadii baa tihiin dadkii qaraabada aan nahay baa tihiin soomaali baan wada nahay gobolka mudug baan wada joognaa adduuni iyo aakhiro wax anfaca ood ka gaaraysiin lama arko adinkoo shareecada islaamka duulaankoo inaad dhimataan aakhirana naar iyo hoogaad ka qaadaysiin ilaahay kitaabkiisaaad la diriirsan tihiin dadkii aad ka dhalateen wanaaggoodaad diidan tihiin adinka tiinniibaad diidan tihiin caafimaadkiinnaad la diriraysaan nabadgelyadiinnaad la diriraysaan nuuc kasta oo adduunyaya aakhiro lagu gaaroo nolosha bini'aadmiga ku jirtaad la diriraysaan maandhooyow ka waantooba iska dhaafa ha la dirinina shareecada islaamka ilaahay iyo kitaabkiisa iyo ummaddiisa lama diriri kartaan adinka unbaa meesha ku baaba'aya nabadgelyadiinnaad ku baaba'aysa gurigiinnaad ka fahmi doontaan adduunyadiinnaad ka fahmi doontaan waxaa u daliila maanta meesha maydkiinnii waran yahay wixii aad gaadiid wadateen laydinkaga qaatay gaadiidka waxaa idinka qaatana waa jundullaahi adinkuna uma aad jeeddaan waxaa laga yaabaa ciidamada idinla diriray inaad labajubaar uga badan tihiin laakiin waxaan maaragtay aad u quudaraynaynaa inay ilaahay subxaana wa tacaala caradiis inku socoto dadka kitaabada ilaahay iyo nusuusta yaqaanina qofku mar hadduu ilaahay kitaabkiisa iyo dadka xambaarsan cadow la noqdona dee ilaahayou colaad u cadaysta ilaahayna cid la diriri karta lama arka maandhayskuw baaq baan idiin jeedinaynaa waa idiin digaynaa ka waantooba iska dhaafa awalan ilaahay wixii idinka haray ilaahay ha u toobad keeneen awalan ilaahay u toobad keena shacabkiinna noqda haddaadnan diin difaacayn walba shacab diintu ka nabad gasho noqda saasaan kula talinaynaa cod dheer iyo cod hooseba waxaan ku leenahay wallaahi uma wallaahi waa dhaartay meesha aad ku socotaan nolol adduunyo iyo mid aakhira horta haba sheegin mid adduunyana kuma jirto sidaasaan idin leenahay nimanka madaxda oo dagaalka idin soo gelinaya nin walba adinka idin fiirin maayo ilmihiinna fiirin maayo mustaqbalkiina fiirin maayo jeebkiisuu fiirinayaa markuu meesha furintaa idin geeyo nin walba gadaal buu u noqonayaa markaas buu leeyaha waxbaan soo qabsanayaa waxa uu soo qabsanaya lama arkay xabaduu ka cararayaa jeebkiisana lacagtii qandaraaskii waa u go'oy adinkana dabkaa laydinku xaabeeyey shalaad ku dhammaateen meesha oo afariyo labaatankii bishii sideedeed maantana halkiibaad dhooban tihiin waxaan idinkula talinaynaa inaad caqligiinnu shaqeeyo inaad ka waantowdaan inaad garataan dantiinna inaadnaan hooyooyinkiinna ka oysiin inaadnaan aakhiradiinna gubin sidaas baan awalna ku nidhi haddana mar kale ku leenna haddii ilaahay idmo inkastoo aadan hogaamiye ciidan amase ee taliyo dagaal ahayn haddana waddanka soomaaliya dagaale ka dhacayeen ayaad muddo dheer ku nooleed oo marxalado kala duwan baad goobjoog u ahayd deegaanadan iminka dagaaladu ay ka dhaceen oo gobolka mudug waxaan arkaynaa ciidamadii dowladda federaalka iyo kuwa galmudug hadba in cagta la marinayo oo la laynayo wasiil baad la socotaa in lagu laayey qayca duleedkeedaad la socotaa in lagu laayey iminka ugu dambeysay camaaro duleedkeeda eber looga dhigay miyaanay maamulladani xisaabtamayn oo aanay lahayn aragti odhanaysa war meeshaanay kuma qumana meel ciidan la dejiyo oo raggi aan cadowga isku ahayn baa deris inala ah oo gurmada iyo dhaqsi heli karaan ee sidaan aan wax ka bedelno oo walba aan gadaal u guranno mise waxaad leedahay iyaga tala ka magoodae meel kale ayaa laga hagayaa horta adeer inkastoon shacab nahay waxna waa fahmana indha wax lagu arkana waa leenahay dhaga wax lagu maqlana waa leenahay soomaalidu waxay ku mahmaadaan neef gowracni geeda kama waabto haddii maanta markii hore aan ku idhi tala soomaaliyeed meesha ma taallo tala soomaaliyeed hadday meesha taallo qaycad iyo camaara iyo bacadweyne iyo wisil in lagu le'daa meesha ma taallo istiraatiijiyad ciidanna ma taallo intaan ka fahansiisannahay cidda laga qabsanayaana waa ciddii deegaanka u dhalato shareecada islaamka ku dhaqmayday cidda qabsanaysaana waa wiilashoodiiyo maraykan fakarkood wada marka waxaan leenahay meesha dan soomaaliyeed iyo tala soomaaliyeed iyo soomaali maxaa u dana ma taale maraykanka maxaa u dana in muslin la dilo maraykanka maxaa u dana in shareecada islaamka la hor istaago maraykanka maxaa u dana in dadka shacabkaa la barakacsho maraykanka maxaa u dana in ummadda welwel iyo cabsi iyo qax iyo barakac lagu rido maraykanka maxaa u dana hay joogtaa ee dan soomaaliyeed maxaa u dana meesha ma taallo ayagana dani iguma jirto kuwa meesha ku dhimanaya kuwa soo dirayana wax yaroo sandareerta ayaa loo sheegay marka hadda ka hor baa nin inta ila sheekaystay baan dowladdii maxamed siyaad baruu ammaanay markaasaan idhi adeer maxaad shaqahaad ka yidhi waa kuu soo gaabinayaa wuxuu u yidhi adeer anugu waalusi axmed bare dowlad fiican aheedoo culummada xurmaydo anugu meydka ree heel baan dhaqi jiriir oo shati u haystay marka dalkiisii soomaaliyeed nin raba inuu meydka ree hebel dhaqo ayaa gaalo gacanta u gelinaya oo raba dalka inay gaalo maamulato asaguna bureeyo u qaadanaya inuu meydka ree hebel dhaqo micnaha waxay la mid tahay in maraykanka dantiis laga shaqeeyo danta soomaaliyeedna midka soo duulay iyo midka lagu duulay midna uusan ka shaqayn marka micnaheedu waxa weeye neefkii waxaa qalanaya maraykanka annaguna haraggaan rabnaa inaan ku qanacno walaalaheenna u dilaynaa dadka muslimiin u layahaynaa gabdhaha muslimiin u barakicinaynaa isku soo duubo wax dan soomaaliyeedii meesha kama jiraan feker soomaaliyeed kama jirto istaraatiijiyad ciidana kama jirto maraykankaa raba weeye in camaare iyo bacdweyne iyo wasi lagu duulo waa intaasun dantu maamuladan hadda soomaaliya ka jira ee shisheeyaha la shaqeeya waxay adeegsadaan dacaayado ay u arkayaan in dadku ay u nuglaa karaan sida in dadka lagu yidhahdo dhulkiina difaacdayaan laidinka qabsane hadafkuna waxaa weeyaan in dadku ay ciidan maraykan noqdaan iyagoon is ogeyn maxay taha fariintaad u dirayso qabaa'ilada mudug degan qabaa'ilkan waxaan leeyahay qaraaboy adduunkan waa joogteen intii ilaahay inkugu talagalay intan ilaahay inkugu talagalay waa joogi doontaan dalkiina qabiil qabsanayaahi ma jiro soomaalidu marka ay joogto qabiil qabiila bay ku dhaqantaa qabiilna qabiilu iska fiirshaa shabaab kenya iyo meeshaa mudug inta ka dhaxaysa waa joogaan cid ay deegaankoodii ka barakacsheen ama gurye ka furteen ama ay qabsadeen ma jirto waxa ay wadaan in shareecada islaamka lagu dhaqmo adoo deegaankaagi jooga inaad shareecada islaamka ku dhaqantay doonayaan adoo deegaankaagi jooga inaad nabad ku joogtay doonayaan adoo deegaankaagi jooga inaad nabadgelyo ku seexatay doonayaan dadka maanta odayaasha oo qabiilaadka anigu aan ka dhasha ka soo jeeda waxaa laga yaabaa deegaanada hadda mudug ay ka joogaan oo xaqiiqaa oo laga yaabaa maahane aan hubaa maalintii shabaab yimid labada nin oo ilma adeerka ninba geedu u maada jiray isagoo ninba ninka kale iska ilaalinaya maantana nin waliba nabaduu ku seexdaa qorigiisii meeluu geeya garan maayo waa horuu lunshay ama waaba gatay nabad waartaa ilaahay siiyey horta odayaashan waxaan leenahay oon u sheegaynaa shabaab annagaa la joogna wax dalah oo ay dadka qabsanayaan lama arko waxay u socdaan inay shareecada islaamka soomaaliya iyo caalamka kala gaarto maanta markay tuuladan yimaadiin dadkii deegaanka iska lahay hadday dad dhega u duleelaan yihiin ayagaa la rabaa shareecada islaamka inay tadbiiqsadaan oo ku dhaqmaan hadday madax laga noqonayo ka noqdaan haddii qaadi laga noqonayo ka noqdaan haddii xisbo laga noqonayo ka noqdaan oo iyagu ay hore u socdaan oo dad shareecada islaamku aysan gaarin oo ilaahay wuxuu u soo dejiyey laga yaabo inay maaragta si qaldan darag wax u gelsheen ay ka tiraan oo wanaagga ugu sheegaan dadka inay laayaan ma rabaan inay ilaahay kitaabkiisa ugu yeeraanay rabaan odayaashan waxaan leenahay dadka lagu howlgelinayo shabaabaa caro qabsanaya shabaab meeshay qabsadaan guryaheedana qaadan maayaan dhul ka dhisan maayaan dekada ka furan maayaan war shareecada islaamka ha lagu dhaqmo hebelaa idiin qaadiya u xukuntama hebelna xisbaduu yahaye maaragtay amnigiina ha ilaalisho nin walibana gurigiisa ha aado ninkii ganacsanaya ha ganacsado shabaab inta aanu ku aragna waa intaas qabiilaadka waxaan leenahay yaan been laydinku howlgelin dadkiiniya shabaab wada maamulaan dhibaato kuma qabaan annagay shabaab deegaanka aan joognana maamulaan wax colaad iyo dhibaataa kuma qabno deegaanay qabsaayaan maanaa arag guryay dhisaayaan maanaa arag ree hebel meesha lagu soo guraayo maanaa arag bal dadkii deegaanka iska lahaa inay soo sharfsharfaan oo ayaga wax ka dhigaan oo ay wax noqdaan oo dalka iyo dadka ayagu maamushaan ay jecel yihiin qabiilaadka waxaan u baaqaya ayaan been laydiin sheegin annagaa idinla hadlayna ciddii rabto imaanaysa waa ku soo dhoweynaynaa deegaanka sida loo kala joogaan tusaynaa qof waliba inuu gurigiisii degan yahan u tusaynaa qof waliba inuu badeecadiisii haystaan tusaynaa qofkii xoolo lahaa xoolihiisi inuu dhaqanayo qofkii diin akhrisanaya diinkiisi akhrisanayo shabaab hawshood maanta waa ka badan tahay inay qabiil deegaan ka qabsadaane inay shareecada islaamka tadbiiqiyaanay rabaan shareecada islaamkana waa u wada dhalanay nagama xigaan haddana annagu marka shareecada islaamka xoogaa dibu dhac nagu yimid yaan dadka been laga dhaadhicin qabiilaadka intaasaan ugu baaqayaa ka waantoomaan leenahay been yaan la idiin sheegin intaasaan qabiilaadkii anagu aan ka dhashan insha allahu tacaala oo reer mudug iyo guud ahaan dadka soomaaliyeedba ugu baaqaya